suuqyada magaalada beledweyne iyo xiligan waliba ka jare hoosandhigo kukooya qiimo la shalgadow qudaarta noocyaday shalga diseen inkastoo qaarsho weli walban isku bedelna aan raqiiska iyo waliba ku mid ah nyaanyada liinto bocorka qaraaga iyo cambaga meelo mooska uus weli iyo koo qaali eh weliid markii sanadkan beeraleydii uu ku badbaadeen fatahaada waana ku mid a ganacsiyada ka shaqaysayaasa suuqa qudaarta ee magaalada beledweyne iyo warbaahinta la wadaagan xaaladda suuq iyo walyaabo iska bedeli qiimaha qudaarta iyo guud ahaanba wala sababtan ee iyo-na sheegeen intii haddii dareemo hayana suuq fayla maadaama dadka si siman iyo adeegada hayana qudaartane hadda qiimaheeda waa maasha allah sida liin dhanaantoo kalento horta qiimaheeda waa jilicsan yahay oo hadda waa hooseeyaa laakiin dalabkeeda hadda u soo dhacay oo sida jigjigoo kale sida hargeysoo kaleento hadday macnaha inoosoo inoo timi dalabkeeda hadda waa socdaa oo fiican yahay hadda maasha allah meesha laga rabo waa sida cambahoo kaleento cambahana maasha allah waa sagan hadda ayaan dhaweed raqiisu ahaay labaatan iyo shan sinti saa gadan jirin hadda soddon sinti soddon iyo laba sinti la gadaya maanta kor u socdaa waxaa loo rarayaa gobollada dhexe sida maxay atay galmudug sida buntland hargeysa jigjiga intaasoo gobol wax ka qaadanaysa meeshaan oo maanta loo adeegaya meena suuqan qudaarta waxay uga imaadaa agagaarka inaan soon hiiraan hadda waxa noo yaala soon hiiraan leewaa buulo burte aa ugu dheer inta ka soo sokaysa leewaa haraaraha magaalada u badan tahay qudaarta hadda taalo fatahaadadii hadda labadan maal sano sanadkan hadda xoogaa bilowgiisi gugii iyo dayrtiiba hadda nooma imaani waa roonnahay suuquna waa barwaaqo iyo bashbash aaduu u wacan yahay hadda suuqu qaalina maahan raqiisna maahan annaga waxaan iibinaa liinta qaraha bocorka yaanyada iyo qudaaraha kaloo yararka magaalada hargeysa maalo hadda normal waa qaali raqiisna maahan qaalina maahan wax saro kaciyo hoos u dhac intaba ma leh faqiir iyo taajir suuqa maasha allah isku siyaa wax loo gataa fasahaadihii biyihii badan fasahaadahaasay u yaraadeen suuqu waa caadi waa normal cambaha qaraha bocorka batiiqa yaanyada wax kasta hadda normal waa maasha allah waa qudaarta inteeda badan marka waxay ka soo gadaa gobolka sida yaanyada iyo maxaan ku rahdaa bocorka iyo qudaarta cagaarka ah iyo kulli qajaarkii iyo wixii oo dhan waxay ka soo go'aan gobolka ayay ka yimaadaan marka hadda raqiis weeyaan maantay waa raqiis marka laga reebo mooska mooska asugu waa qaali moosku saddex sannadood wax isbedela ma laha asugu waa qaali mooska waa qaymaha ugu badan ayuu joogaa maantay ayuu ka joogaa waa afartan doolar ilaa soddon iyo shan ayuu ka marayaa qudaarta isbeddelka horta gobol gobolkan waa gobolka ugu badan ee qudaarta laga qaato gobollada ay ka qaataan waa gobollada bari oo dhan marka waxaa weeye galgaduud iyo mudug iyo togdheer iyo maxaan ku ihahdaa sool iyo sanaag meeshaanay ka qaataan qudaarta intay uga tagtaa marka waxaa weeye qudaarta cagaaran marka gobol ka soo gada yaanyadoo kale maanta yaanyadu waa saddex waa shan doolar baa ugu badan afar doolar iyo bar afar doolar baa saaka lagu bixinaya gaduudka cagaarkana waa shan doolar weeyaan raqiis waxay ka timid qiimo aad u tiro badan bay ka timid waa raqiis way jaban tahay qudaartii kale oo sida maxaan qajaarka iyo asagoo lindhanaanka ayagana waa tubitaano aad bay u yaallaan way soo go'een sanadkan waa badan tahay insha allah aad ugu badan tahay sudhaca waxaa keenay waxaa weeye biyobaxa ma laha fasahaaddii sanadkan way istaagtay wax fasahaad fatahaad ah ma lahan amba biyobaxo hadba siday soomaalida u taqaano ma laha marka sanadkan biyobaxadii way baaqsatay iyo fatahaadii aad bay raqiis u tahay laakiin xababkaan jirin xababku ma yaallo gobolka waa ka go'an yahay xababka amba qaraha hadda saa u taqaanid qudaarta ugu tirada badan oo la raro waxay ka timaadaa buulo burto iyo jaalaq oo waa waxaa weeye cambo yaanyadii iyo cagaarkiina halkaanay ka baxaan oo ayagu waa tanasado waa kuwa waa taa la rarayo oo halkaa dhooban waxaa loo guricaal ilaa dhuusamareeb ilaa garowe ilaa maashileed boosaaso war gobollada dhan roobabka diirta oo sanadkan si weynin uban iyo weliba sababan ah webiga oo biyo yarasheen islamarkaana dadka beeralaydana fursad on helan inuu hasaardana qudaarta noocyadii shalgadisan oo markii hore daadadka ku baaba'i jireen